wararka naga soo gaaraya waddanka faransiiska gaar ahaan magaalada caasimada ah ee baariis ayaa ku waramaya in saacadihii lasoo dhaafay uu halkaasi ka dhacay warar keligii duulnimo ah oo lagu dilay ruux horay meel uga dhacay sharafta nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ilo ka tirsan booliiska waddanka faransiiska ayaa xaqiijiyey inuu dhintay ruuxaasi waxaana weerar ka geestay ruux muslim ah oo keligii duul ah waddanka faransiiska waxaa horey uga dhacay weeraro badan oo lagu argudayay sharafta nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxaana ugu dambeeyey weerarkii dhowaan ka dhacay wargeyska jaarle hebdo kaasoo lagu dhaawacay afar ka tirsan shaqaalaha wargeyskaasi wixii tafaasiil ah ee ku soo kordha weerarka ka dhacay faransiiska waxaan ku soo gudbin doonaa wararkeenna soo socda gaar ahaan fariimaha sms-ka